إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad habeennimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday muuqaallo taxane ah oo loogu magacdaray geedigii garguurte guul mise gebidhacleen waxaa maanta degmada doolow ee gobolka gedo dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka isku magacaabay jubbaland xildhibaan ku go'doonsan magaalada kismaayo ayaa sheegay in maamulka la baxay jubbaland uu dhibaatooyin u geystay khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka mudug munaasabad lagu soo xirayay kulan dhex maray maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo indheergaradka beesha tuni ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroonaa haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo fidsan mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday muuqaallo taxane ah oo loogu magacdaray geedigii garguurte guul mise gebidhacleen faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali hay maxamed soo dhowow aad baad umahadsan tahay cabdalle mukhtaar mu'asasada warbaahineeda alkataayib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goorro ballan qaaday inay baahin doonto muuqaalo dokumentari ah tayadooduna ay tahay fuul hijri muuqaaladan ay baahin doonto alkataayib ayaa gaaraya shan xalqo kuwaasoo ciwaan looga dhigay geediga gurguurta guul mise gebidhaclayn waxayna diiradda saari doonaan gulufkii durbaanka u garaacay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka kuwaasoo uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab isdeeraadkan taxnaha waxay soo bandhigi doonaan sida ay ciidamada militariga al-shabaab ugu bagac dhigeen askarta dowladda federaalk ee isku dhafka ah oo ay xagga sare ka taageerayeen diyaaradaha shisheeye ee dagaalka taxanahan ay ballan qaaday mu'asasada warbaahineed ee alkataayib waxay sidoo kale ku tusi doonaan oo aad kaga bogan doontaa muuqaalada dagaalo malaaxim ah oo horey la baahiyey iyo kuwa markii ugu horreysay oo mu'asasada alkataayib nashrin doonto ama baahin doonto khasaare adag oo tirobeel ahna lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka taxanahan waxa uu soo gudbin doonaa kaalintii mugga weyneed ee ay lahaayeen qabaa'ilka soomaaliyeed maktabka siyaasadda ee xarakada al-shabaab mucaaskaraadka mujaahidiinta culimada diinta islaamka warbaahinta waxgaradka dumarka muslimaadka oo dhammaantood udubdhaxaadam lafdhabar u ahaa gulufkii wilaayaadka kusoo qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka haddaba mu'asasada warbaahineed alkataayib ayaa qaybta koowaad baahin doonta caawa taxanaha loogu magacdaray geediga gurguurta guulmise gabidhaclayn haddaba dhagaystayaasheena waxaan leenahay ha u daymala-anina inshaa allah mahadsanid maxamed waxaa maanta degmada doolow ee gobolka gedo dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka isku magacaabay jubbaland wararka ka imaanaya degmada doolow ee gobolka gedo ayaa ku waramaya in maanta labada ama sideeda duhurnimo mar qura dagaal kadis ah oo foolkafool ah la ysku adeegsaday hubka culus iyo kan fudud uu ka dhacay gudaha degmada doolow ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya dagaalkan ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk iyo askarta maamulka isku magacaabay jubbaland masaadiirta qaar ayaa sheegaya in dagaalka maanta ka dhacay degmada doolow ay qayb ka ahaayeen ciidamada xabashida itoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo badan oo ka mid ah gedo dagaalka ayaa looga taagroonaaday ciidamada dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh goordhow taliyaha booliska ee degmada doolow ee taageersanaa dowladda federaalk ayaa la hadlay saxaafadda waxa uuna xaqiijiyey in dagaalka maanta looga taagroonaaday isagoona sheegay in lala wareegay degmada doolow haddaba waa kan taliyaha booliska waana hadda goobta saldhiga waa nagala qabsaday laakiin goobo kale aan ku diriraynaa wallaahi ma naqaanin waxaa hor socdo adi nin jubbaland hogaaminayo lefe bahki maxamuud siila yidhaahda iyo guddoomiyaha degmada adi hawshaan abaabulay waxay kasoo baxaan waa arkayna walaal xabad baan ku jirna annaga waana ma taliyaha booliiska degmada doolo waana aha annagana lasoo weeraray etoobiya waa etoobiya wallaahi ma naqaanin waxaa hor socdo adi nin jubbaland hogaaminayo lefe bahki maxamuud siila yidhaahda iyo guddoomiyaha degmada adi hawshaan abaabulay waxay kasoo baxaan waa arkayna walaal xabad baan ku jirna annaga waana waana hadda goobta saldhiga waa nagala qabsaday laakiin goobo kale aan ku diriraynaa dagaalkan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayay ay soo gaareen degmada doolow ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahin intaa dheer wixii kusoo kordha dagaalkii maanta ka dhacay degmada doolow waxaad ku maqli doontaan wararka iyo barnaamijteena soo socda inshaa allah xildhibaan ku go-doonsan magaalada kismaayo ayaa sheegay in maamulka la baxay jubbaland uu dhibaatooyin u geystay qodobkan waxaa inoo haya farxaan cali xildhibaankan oo lagu magacaabo cali cabdulaahi islamarkaana ka mid ah xildhibaanada ku go'doonsan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in dhibaatooyin uu kala kulmay maamulkaasi waxa uu tilmaamay in xilka laga qaaday sidoo kalena isagoo doonayay inuu ka duula garoonka kismaayo gacanta lagu dhigay isaga iyo xildhibaano kale aniga waxaa la yidhaahdaa xildhibaan cali cabdulaahi calimahad waxaan dhahay xildhibaanadii laba kun todobaaiy tobankii lasoo doortay ee haddana odagaan u bedelay xaaladda jubbaland hadda aniga kismaayaan joogaa wallaahi ani waxaan ahay nin oo dhib tirsanayo kana tirsanaya maamulka meesha ka jira waxaan ahaa xildhibaan oo xilkiisii lagu qaaday raba oo rabay in xaafadiisa aado reer bax uu degan yahay dalka kenya ayaa ii degan maalmo maalmaha ka mid aan baxay eraboorkaan tegey boodbasaan watay waxaan tegey xamar inaan soo maro eraboorkaa laga soo qabtay waxaa lii keenay meel fiaad inaba niman kalena waa liiga keenay oo xildhibaano kale ah iyo nin oday kale asna guddoomiye ahaa waxa uu sheegay in handadaad loo geystay islamarkaana lagu wargeliyey inuusan ka bixi karin magaalada kismaayo halkaasna loogu haysto si afduub ahaan ah haddii uu dhulka mari lahaana uu ka baqanayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu yidhi waraysa bixi marka meesha xoogaa lagu handaday cabarna lagu haayey adi goor dama galabkaa liisoo sii daayey marka waxaa lagu wargeliyay inaan ka bixi karin magaalada oona dhan u dhaafi karin ma garata waan ka aragta dugnaan karaa laakiin inaan afduub ku joogo magaaladii oo magaalada dhan ugu bixi karin waad og tahay oo nin xasaanad leh oo xildhibaan ah inuu waddo mari karin oo nimankii jidka joogay ay cafinayna madax ka gooynayaan erborkan laga soo xayiray xabsi ah eerkiisa aadi karin xorriyad aan haysanin oo meeshaan ku dulmanahay ma garata haddaba ma ahan markii ugu horreysay oo xildhibaano taabacsan maamulka axmed madoobe lagu xiro magaalada kismaayo khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka mudug qodobkan waxaa faahfaahinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in dagaal beeleed khasaare kala duwan geystay uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkan dagaalkan oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada xarfa oo ka tirsan gobolka mudug inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa ku dhintay laba ruux halkay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan walow aanna helin halkii ay gaarsiisan tahay iyadoona ay maleeshiyaadku isku haystaan celibiyood ku yaalla deegaankan goobjoogyaal ayaa sheegay in dagaal saacado badan qaatay uu labada dhinac ku dhex maray deegaankan sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ay weli sar fadhiyaan maleeshiyaadka dagaalamay ayna isku baaruursanayaan dagaalkan ayaa lasoo warinaya inay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka marar badan ayaa sidan oo kale deegaankan dagaal ugu dhaceen kuwaasi oo geystay khasaare kala duwan munaasabad lagu soo xirayey kulan dhex maray maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo indheergaradka beesha tuni ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose warkan waxaa inoo faahfaahinaya cabdiraxmaan bader kulan ay iskugu yimaadeen maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo indheergaradka beesha tuni ayaa wax u ka dhacay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose waxaana kulanka loo gaarimsanayay arrimo dhowr ah oo beesha iyo wilaayada ku saabsan kulankan ayaa waxaa sidoo kale barbar soctay dowlad diiniya oo ay qaateen nabadoonnada iyo odayaasha beesha tuni taasoo socotay muddo bil ah tirada nabadoonnada iyo odayaasha ayaana waxaa lagu sheegay toddobaatan iyo kow xubnood oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee wilaayada xidhitaanka kulankan ayaa waxaa dhacday munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo qaban qaabiyey waxaana ka soo qaybgalay culimo nabadoono salaadiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halkaas laga jeediyey kelimaad kala duwan oo dhinacyo badan taabanaya culimmada goobta ka hadashay islamarkaana lagu casuumay xafladda ayaana waxaa ka mid ah sheekh faarax cali xuseen isagoona dardaarana kala duwan u jeediyey dheergaradka beesha tuni ee loo soo xilay dowladda wuxuu dhanka kale ka hadlay fadliga uu leeyahay in la barto cilmiga sharciga iyo in lagu dhaqmo wax la bartay لأن طلب العلم الشرعي وفريضة waliba min awjabi alwaajibaat uu ka mid yahay awkad alwaajibaat qofku inuu barto cilmiga sharciga ah weliba cilmiga qeybta qof kasta ku waajibaysa oo ugu horeeyo masaa'il alqabr su-aasha qabriga laisku weydiinayo qofku allah yaqaano uu barto macrifatu lcabdi rabbah wa diinahu wa nabiyahu saddexdaas gorgortan ma gasho islaamnimaduna saddexdaasay ku dhan tahay waxaan idinkugu bogaadinaynaa inaad barateen muddadaad meesha aad ku xariisneedeen cilmigii sharciga ahaa ee laasimka ku ahaa qof walba haddana waxaa idin hor yaalla dhaqankii ku dhaqankiisii iyo addacwatu ilayh suldaan maxamed cabduqaadir suldaanka guud ee beesha tuni ayasna wuxuu markiisa madasha ka jeediyey kelmaduu inteeda badan ugu dardaarmayey nabadoonnada beesha isagoona fadhay inay dacwada dadka gaarsiiyaan isla markaanay dhowraan ballantii halkaas lagu kala qaatay waxaan halkan kula dardaarmayaa dhammaan nuqubadii samadoonnadii waxgaradkii dowladan ka faa'iidaystay waxaa idin yaalla xil culus xujaana lagu oogay dadkeena waa ogtihiin maanta xaaladda ay ku sugan yihiin nabadoonnadan meeshaan wada fadhiya mi iyo magaalay ka kooban yihiin hadday tuulo ahaan lahayd hadday baadiye ahaan lahayd dhammaan gobolka shabeellada hoose nabadoonadoodii iyo samadoonadoodii waxgaradka inta la isugu keenay dadka waa dadkeennii waxay u baahan yihiin in diinta la gaarsiiyo jahliga laga saaro waa inaan dhisnaa dadkeena naga dambeeya ruuxdooda waa inaan dhisnaa meeshaan ballamo badan aan qaadnay bayaankii meeshaan laga akrinay waa ogeydeen wadatashii kale oo ka soo baxay oo nuqubada hadda bay ay wadaan warqadahoodana waa ogtihiin waxyaabo badanaa lagu ballamay ballantuna waa diin ilaahay aan ka baqno ballantaas aan qaadnay ha laga soo dhalaalo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon maxamed uruur manuur oo ka mid ah nabadoonnada beesha tuni isagoona ka warbixiyey duruustii ay qaateen intii ay dowlada ku jireen dowlada kitaabihii oo un ku qaadan ki qoran ana haddii allah awoodi laha ogolaada kitaabadaas inaa wal ku sheegfadaay namber kow tafsiiru lqur'aan alkariim namber lama addalaa'id fii xukmati mawaalaad ahli alishraaq number saddex alarbacuuna fii dimati ltacasub alqabaliya number afar alwaajibaat almutaxatimaat number shan xusnu lmuslim number lix altakhliis sifatu salaati annabiy number toddobo khulaasatu nuuru yaqiin number sideed asaasiyaat addiin number sagaal alqaraa'atu walkitaab number toban tasxiixu alqur'aanu alkariim tobankaahay kitaab lagu qaadi gabagabadii kulanka waxaa halkaasi ka soo baxay war murtiyadii ku wada midaysan yihiin dhammaan xubnaha nabadoonnada ee beesha tuni iyo wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose waxaana munaasabada soo xidhay waliga wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan dowladdu waxaa qayb ka ahaa wadatashiye iyo isxogoraysi ayaa qayb ka ahaa iyo casharo badan oo socday marka insha alla tamaan gabagabo awalan waxaan isu daarmaynaa ilahi subana wataala cabsidiisa ilahay qofku inuu ka baqo oo wiqaayo u samayso taqwada ilaahi subxana wa tacaala tafaasiir badana laga sameeyey an yakhada alcabdu wiqaayatahu min sakhati illaahi caza wajala wa min cadaabi illaahi qofku inuu gaashaan uu ka samaysto ilahi subana wataala cabsidii caradiisa maamulada taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga ayaa waxay mar walba diiradda saaraan inay wanaajiyaan xidhiidhka ka dhexeeya qabaylada muslimiinta ee deg wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale maamulada wilaayaadka waxaana inta badan dhaca dowraad iyo kulmo kuwan la mid ah oo ay yeeshaan beelaha soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaaba dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa